waa hagaag intaan barnaamijka soo gabagabayn waxaa jimcihii hore dhegaystayaasha weydiinay su'aal muhiim ah oo ahayd mala joogaa wakhtigii ciidamada shisheeye ay isaga bixi lahaayeen soomaaliya xaalka dowladdana muxuu noqon karaa haddii ay shisheeyuhu baxaan su'aashaasi oo ka dhalatay mawduucii toddobaadkii hore noo baxay waxaa naga soo gaaray jawaabo badan oo qoraal iyo codba noogu soo direen dhegaystayaasheena sharafta leh ee ku xidhan barnaamijka diiradda jimcaha qaybta qoraalka ayaan ku horumaraynaa waxaana noo aqrinaya waryaheena maxamed sheekh cali haddii aan soo qabto qofka ugu horeeya oo lagu magacaabo nuur cabdulaahi waxa uu leeyahay xubinta cusub ee lagu soo kordhiyey diiradda waan soo dhoweynaynaa waan ku faraxnay inaan helno meel aan usii marno alfurqaan oo wixii talo iyo tusaale ugu soo gudbino intaas kadib haddaan fikirkayga ka dhiibto jawaabta su-aasha furan haa waa la joogaa xilliga ay naga bixi lahaayeen iyagoo sandulaysan oo lagu qasbay qof ay u qoran tahay fartuun cabdi oo ku sugan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxay tidhi ciidamada shisheeye waxba uma hayaan shacabka soomaaliyeed lacag malaayiin ah bay qaataan inay maalinun baxayaan shakigagama jiro ha dhowaato ma ha dheeraato maxamed cali oo ku sugan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay wuxuu yidhi ciidamadan waxay u joogaan dano shisheeye mar weliba waxay ilaaliyaan saldhigyo ay lacag ku qaataan waxaa la joogaa wakhtigii ay bixi lahaayeen dowladdana way isku filan tahay gabar lagu magacaabo nimco xasan oo joogta magaalada boosaaso ee gobolka bari waxay tidhi haddii ay nabad ilaaliyaal yihiin sida ay sheegteen aaway nabadda ay ilaalinayaan waxaa muuqata inay nabadda dadka u diidayaan si ay u joogaan oo lacagaha usii qaataan midda dowladda hal maalin kama dambaynayso waayo uma dhisna inay waarto dhegayste lagu magacaabo xasan yare oo jooga magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya wuxuu yidhi ma jiro adduunka dowlad madax bannaan oo ciidan shisheeye waddankeeda ka taliya wakhtigii baa ku dhammaaday lacagna looma hayo marka way baxayaan iyagoo inta naga maaleysto ay aadayaan guryo ay ka dhisteen dowladda midda dowladda waxaan qabaa inaysan haysan kalsooni ay ku sii joogi karto innaga ayaa xabad ku bilaabaynaa haddii aad misbaxdo taasina way ogyihiin sidoo kale raxma awees oo ku sugan degmada beled xaawo ee gobolka gedo waxay tidhi gumaysigu maanta magaca uu sito waa nabad ilaalin dhab ahaantii waxay ilaaliyaan dano shisheeye oo shacabka waxba uma kordhin aan dhibaato iyo cudur ka ahayn waa wakhtigii runta la wajihi lahaa oo dhalanteedka ay ka bixi lahayd dowladda soomaaliya nimco xasan oo ku sugan degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose waxay tidhi shisheeyuhu waxay ku naaxeen dalka soomaaliya haddii ay dalka ka baxaan lacagtay qaataan way seegi doontaa sidaas darteed ilama ahan inay baxayaan ilaa hindhahooda ay wax ku arkaan oo si dhab ah loola dagaalamo cabdiweli faarax oo ku sugan degmada beledweyne ee gobolka hiiraan wuxuu yidhi waxaan aaminsanahay in ciidamada ajnabiga ah ee soomaaliya jooga ay yihiin gumaysi casri ah waxaa fiican in dowladdu ay la timaado aragtiya iskutashi si xurnimo leh gabar lagu magacaabo zahra warsame oo ku sugan magaalada hargeysa ee waqooyi galbeed ee soomaaliya waxay tidhi inkastoo gobolkayga aysan si toosa u joogin haddana soomaaliya inteeda kale waxay u muuqataa inay gacanta ugu jirto cid kale tani ma ahan madax bannaani waa sharciyeen gumaysi ee iska dulqaada musdhaf dheere oo ku sugan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose wuxuu yidhi ciidamada shisheeye waxay qayb ka yihiin dhibaatooyinka dalka waa in ay dalka ka baxaan aamina shire oo ku sugan magaalada garowe ee gobolka nugaal waxay tidhi atmis waxay gashay difaacyo magaalooyinka dhexdooda lagu maarko shacabka uma adeegaan waxa keliya ay sameeyaan waa inay mushaar qaataan iyaga oo dhufaysyo ku jira dowladda soomaaliyana way ku tiirsan tahay kama hari karto maxaa yeelay dalkii ay sii kala geysay maamuladiina heshiis lama ahan hodan maxamed oo joogta magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxay tidhi markaan maqlo ciidamo shisheeya waxaan xasuustaa siduu gumaysigu u shaqayn jiray marnaba dan uma wadaan dadka ay sheeganayaan inay ilaalinayaan waa wakhtigii lagu kici lahaa dhegayste lagu magacaabo cabdulqaadir geelle oo ku sugan magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud isna wuxuu yidhi shisheeyuhu waa kuwa sababta u ah in dowladdu aysan isku filnayn ma rabaan inay naga baxaan sababtoo ah lacag ay nagu sameeyaan dhegayste lagu magacaabo ilhaan cali oo joogta deegaanka kunyabarow ee gobolka shabeellaha hoose waxay tidhi gaalo waa uun gaalo sidii ay afghanistaan kaga carareen ay dalkeena uga baxayaan iyagoo laga furtay waxay wataan dowladda riddadana way kala dhuuman doonaan kuwooda hantida boobay haddaba waxaa u diyaarsan meeshay ku bixi lahaayeen kuwa kale waxaan leeyahay isaga hara wakhtiga wuu yaryahay mahad cabdi oo ku sugan magaalada laascaanood ee gobolka sool wuxuu yidhi qofkii xilkas ah wuu fahmi karaa in joogitaanka ciidan shisheeye uusan ahayn wax sharaf leh haddii ay dowladdu rabto sharaf iyo awood waa inay ciidamadeeda dhisataa shisheeyahana ka saarto dalka deeqa xasan oo ku sugan degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxayna tidhi waxaa la joogaa wakhtigii shacabka soomaaliyeed ay ka dhiidhin lahaayeen gumaysiga shisheeyaha hadda jooga waxay u shaqeeyaan dano kale ma ahan danaha shacabka xasan cabdi xalane oo jooga magaalada muqdisho waana qofka ugu dambeeya ee xubinta wuxuuna yidhi ma jiro ciidan shisheeye oo waddan dhisaya taariikhda waxaa ku cad in ciidan ajanabi ah uu burburiyo dal iyo dowlad soomaaliya ma istaagi doonto ilaa ay ka xorowdo shisheeyaha
sidoo kale waxaa jiray dad badan oo aragtidooda nagu soo gaarsiiyey baraha bulshada gaar ahaan watsapka aana kuwan qaar ka mida ciddii aan ka dhiibto aragtidayda su-aasha toddobaadka oo ah ma la joogaa xilliga ay bixi lahaayeen shisheeyaha ku soo duulay soomaaliya haddiise ay baxaan ciidamada shisheeye ee soomaaliya xoogga ku jooga muxuu noqonayaa masiirka dowladda federaalka waxay ila tahay aragtidayda ciidamada shisheeye ee soomaaliya duulaanka ku jooga kuma joogaan rabitaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah ay leedahay marka horena kuma imaan haddana kuma joogaan xoog bay ku joogaan waxaana maalgeliya dowladaha gaalada caalamka sida maraykanka ingiriiska iyo reer yurub sidaas markay u maalgelinayeenna iyagiibaa reer yurub iyo maraykankaba waxaa soo wajahay dhaqaale xumo marka kolley hadda waxaa laga dharagsan yahay in maraykanku diiday inuu maalgelinta cusub ee shisheeyaha afrikaanta magaciina loo bedelo loo baxshay e u som inuu bixiyo sidoo kalena reer yurub ka caga jiidayaan oo ilaa hadda wax gacanta loogu hayo oo dhaqaale a ma jiro marka hadafkii loo soo diray wax maanta la taaban karo oo ay ka taqiijiyeen waa yarya tan labaad oo ah dowladda haddii ay maanta ka guuraan ciidamada shisheeye soomaaliya dowladda soomaaliya magaceeda sidata maxaa mataqaanaa u xal ah waxay ila tahay inaysan wax xala lahayn dowladda xasan hadda uu maanta hogaamiyo xamsana ra-iisul wasaaraha ka yahay masiirkoodu waa mugdi waxayna ku tiirsan yihiin ciidamada shisheeye magacayga maslax cali maxamed suldaanka beesha harti ra'yigayga sadar muuqdo su-aal ka dhanay soomaaliya dhahdaa way muuqataa gaalada haddii ay dalka soomaaliya ka baxdo haddayba ayada ma lehen waxaa lagu keenaa halkan maraykanka iyo dowladda isbahaystay dhaqaalo ku bixinaya maantana waxaway ayaga ciidan la waxay dad siyaan maba hayaan marka maadaama dadkan dhaqaalihii iyo barnaamijka laga goostay haddii inay baxayaan way iska muuqataa waxaan rajaynaynaa insha allah in goordhow inaga baxaan insha allah dulmiga inaga dulqaadaan dalkeenana aan xor u noqono diinteenana xor aan u noqono dowlad federaal wax la dhaho ma jiraan sababtoo waxaa waay rag meesha la keensaday oo dowlada kale ay keensadeen waaye waxayna ku jiraan meelo gaar ah oo markaas gaalada ay ku wardiyeyso dad xoroo maanta macnaha maxaan ku radaa taladooda iyo dadnimadooda iyo dalkooda xor u ah ma ahan dowladdii haddii dadkii taageerada ku hayay ay ka tegaan hadda iidana sidoo kale way iska tegayaan laftirkooda waxa way dhuumanayaan diyaaradahay dabada qabsanayaan sida meelaha qaarkood ka dhacday annaga noo muuqatay haddana insha allah waxaan rajaynaynaa dad maanta dadnimo leh oo isdifaaci karo oo maxaan ku irahdaa aragtidooda iyo ra'yigooda u madax bannaan ma ahan marka way muuqataa insha allah xamara hadda irdaha laga taagan yahay
haddaan ka dhiibto fikirkayga mid la joogaa xilligii u soomaaliya ka bixi lahaa shisheeyuhu alxamdulilaah waa la joogaa xilliga u ka bixi lahaa afghanistan uu ka baxay shisheeyihii ilaahay mahadiin sidoo kale wuxuu ka baxay suuriya shisheeyihii ama uu ka baxaya inta ugu badan markaa soomaaliya halgan dheer kadib alxamdulilah waxaa la joogaa xilligaa u bixi lahaa waxaana taa khudusaysa dhaqaale xumada soo waajahday gaaladii cadowga ahayd iyo sida isqabqabsiga dhexdooda uga bilowday iyo sida ay dhammaantoodba niyadda ugu hayaan inay ka huleelaan wadanka iyo sida dawaaqiidii soomaaliya iyagana hay u kala tegeenee midna mid howla haysanin waxaasoo dhanoo isku tegey iyo sabir badan ay mujaahidiintu soo sabreen kadib waxaa la joogaa xilligii ilaahay subxaana watacaala iidankii la guuleysan lahaa ay muqdisho ka xoroobi lahayd cadowga dhammaan soomaaliyana looga taagi lahaa raayada islaamka iyada oo howna sugayo africa oo dhan ayna sugayso inshaa allahu tacaala ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu arrintaa inoo xaqiijiyo oo dhab inoo noqoto insha allah ducadan aan badino ducada waxay kamid tahay waxyaabaha lagu guuleysto habeenkii dagaalkii beder dhacay shayga ugu badana nabigeenu qabanaya uu ducaynaya calayhi salaatu wasalaam ilaa gu'ya uu ka dhacay markii ducadii ku dheeraaday ku dheeraaday abubakar sidiiq baa lahaa intaa ku daa yaa rasuul allah faqad naashadta rabbaka bulah markaa munaashadada aan bilowno dhammaanteen ducada ha la xoojiyo ilaahay baryadiisana hala badiyo hana la ogaado inay aayaddii qur-aankii dhaboobayso aayaddii qur-aankii waxay leedahay alaa ina nasal allahi qariib taasaa ku dhaboobaysa maanta xaaladiinan alxamdulilah rabbilcaalamiin diiradda jimcaha dadka in su-aal la weydiiyo ama afkaar la weydiiyo aad baan usoo dhaweyneynaa waana ra'yi aad u wanaagsan horta shisheeyahan waa dad marka horeba kira ku imaada dalka oo dacmiga iyo waxa ay halkaa ku qaadanayeen dad shaqaale ahaayeen waxaana shaqaale u ahaayeen dowladaha ayaga quwadda sheegta sida maraykanka iyo ingiriiska iyo qaramada madoobey iyo dadkaasa shaqaale u ahaayeen maalmahan waxaan la soconaa ama bilooyinkan in wax dacmi ah oo khaarijiga oga imaado oo dhaqaale inay layihiin kulaal ninkay wax oga barata macaluul ugu dhimata hadda nafteeda godadka wax ku haya weli waxay sugayaan rajay qabaan oo waxay leeyihin amaa un qaramada madoobe wax laga helaa oo lacagtii aad ku tashanayseen oo guryaha ku dhisanayseen oo dalkiini iyo habrihii iyo odayaashii aad ku noolaynayseen ama um heshaan saasay hadda dhufaysa ugu xariirsan yihiin dabcan hadday waayaan hadde way iska qulqulayaan oo dalna owal uma ay joogin oo dal inay dad u dhisaan oo dowlad u dhisaanna uma ay joogin dantooda iyo calooshooda iyo u joogeen hadde calooshii hadday waayaan nin baahan ma joogayo sidaasaa kolley ii muuqato federaalkan iyo guurguurti horta waa dhiig miirad oo hadda niman dowlad oo niman dowlad lagu sheegana ma aha guurguurti waa nin akhas ah oo magacii soomaaliyeed hataa ka dhintay oo magaca soomaliyeed aan lagu sheegi karin haddii maanta kuwii asaga meesha ku haayay ee dalka ka tagaan hadda asagana kuwaas lagu raacaya oo maalin inuu ka dambeeyo uma malaynaya inuu ka hormaro oo intii ayaga weliba cararayan uu kasii hor cararmaahane waxaan ilaahay ka rajaynaynaa insha allahu tacaala hadday afrikaankan iyo maraykan iyo intii la halmaash iyo qaramada madoobeyba ay tagaan kuwan iyo guurguurtana waxaa waaye insha allahu tacaala ayagana si deg deg ah maalin kama dambeynayaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu hadda waxaan hubaa niminkan mataqaanayo indiiska afrikaanta shesheeyaha dalka jooga hadduusana mataqaanayo dalkan ka baxo dhusa inaysan qaadanaynin hadda waxaan hubnaa bishan ramadaan keligeeda mataqaana in dhul badan in gacanta lagu soo dhigay bal maxay kula tahay adigu maadaama niminkan shesheeyaha dalka ka baxaan inaysan hal sac xataa qaadanaynin insha allah magaalooyinka waaweyn sida muqdisho iyo kuwa kaleoo la midka ah baa laisku wareysan doonaa insha allah mujaahidiinta waxaan leenahay har iyo haween guuleysta insha allah anagana garabkiina nahay har iyo haween haddaan magaciygu ku bilaabo waa uweys ibraahim shariif bashiir uweyska beesha ashraaf ee gobolka jubbada hoose aragtiyada haddaan ka dhiibto barnaamijka diiradda jamcaha aad iyo aad waxaan u danaynayaa in lagu soo kordhiyo waxyaabo cusub waa nashaadin iyo waxaan isleeyahay iyo waayo aragnimo waa isleeg ha waa la joogaa sababtoo ah waa la dareemi karaa macnaha mar walba mar ka dambayso inay tabartooda hoosu sii dhaceyso wayna muuqataa ifaalaha idaacadahoodan dhegeysanaa idaacadeena alfurqaan bay wax noo keeno barnaamijya noogu keenaan way muuqataa way noo muuqataa sababtoo calaamooyinkii gaalada ay ku jebin lahayen aynu ku dhawaloyn sababtoo ilaahi subxaana watacaala noo ballan qaaday in insha allahu tacaala gaalo annaga aan ka guul helino wayna noo muuqataa inay wadanka ka bixi rabaan annagana insha allahu tacaala waa labaatan jirsannay waqtigii ka bixi lahayna waa dhowda saxiix haddii oo ay shisheeyaha ka baxaan wadanka dowladda federaalka haddaaba macnaha xulufadooda unbay ahayn waxaa inoo muuqata inaysan ka hari karin awood ay insha allah mujaahidiinta u baacdhigaanna maanta ma haystaan waxa shala ay soo tuugsadeen oo garab ku ahaana waa insha allah shisheeyaha hadday shisheeyaha baxaanne ayana dabadooda unbay qabsan doonaan insha allahu tacaala falaqeynta isbuuci hore jimcaha lasoo falaqeeyey ee ku saabsaneed ciidamada shisheeye ra-yigii haddaan ka dhiibto ciidamaha shisheeye waa ciidamo fadhiid ah tanihii loo soo dirina aanan xaqiijinin saas ee taana ay ku dheeraatay wakhtiga uu ku dheeraaday gaaladii dhaqaalaha bixin jirtana dhiig bax dhaqaale ilaahay ku riday marka saas darteed ciidamadan sanadkana maxaa aheeda ugu dambeysaa layiri sanadkiina hata dhaqaalahoodii ee lalaa ilaahay laysku afgaran laayahay bish sanadkana kale barow kusii socdaa marka waxaa la joogaa isleeyahay xilliga ee bixi lahaayeen ciidamada shisheeye ciidamada shisheeye hadday baxaan oo ay ka baxaan dalkana dowladda xasan sheikh waxaa xaqiiqo ah inay burbureyso marka ilahay waxaan ka baryaynaa inuu soo dedejiyo burburkeeda iyo kala cararkeeda adigoo ah uma ayman oo joogto gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaame haddaan maanta aan ka dhiibto aragtidayda xilligii shisheeyaha dalka ee iskaga bixi lahayn soomaaliya su-aasha waxay tahay haa waa la joogaa sababtoo ah shisheeyaha asigoo maanta cago badan aan ku taagnaynin kaaga sii daran dowlada federaalk maanta cago badan kuma taagno sababtoo ah waqtigii oo gaalada gobolkeeda u dhacay ayaa la joogaa hadday shisheeyaha dalka ay ka baxaan ma sii jiri doonaan dowlad federaal wax la dhaha sababtoo ah waxaa noo muuqdo tusaalihii kaabul in ay sii joogi doonin maantana waxay ku joogaan waa xisaab dad maanta guri kale ku jiro oon maanta mar walbana ku taagan qaabkeeba wax ay noqoni karaan waxaa maanta la yaawaayey ninka dhahaaye waxaan ku riyooday iyadoo kaab laisku cariirinaya garoonka aadan cadde ma ahan riyo waa wax maanta ee gaalada ay ogaatay maraykanka waxay noqoni kartaa in ay kala farxadaan midna uu tahriibo midna uu badda uu isku rido midna diyaaradaha garbahooda ay qabsadaan waayo waxaa noo muuqda tii ka dhacday kaabul asalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu magacayga waa xafse ibraahim mukhtaar shisheeyaha wuu iskaaga bixiyaa maadaamauu mishaar la siinayay mishaarkiina laga goostay ahi waa iskaaga bixiyaan gurigan haddii maxay tahay aad kiraysato oo kirada lagaa waayo dabcan waa iskaaga bixaysaa ama xoog baa lagaaga bixinayaa ama tartiib baad ka siibanaysaa dowladda haddii nimankii cagaha ay u ahayd kabihi ay ku socotay buudadka ay ku socotay ay ka baxaan ayadana way la raacaysaa meeshay kuwaas mareen bay maraysaa awood ay kusii taagnaato ma qabto ma qabto dalkan waa iskaaga baxaysaa shisheey bay keenta dalka hantidooda way burburtay wax la qanimaysta wax baaba-ay buu noqday marka ragga cabsi bay ku baxayaanba sababtoo nimanka waxay haayeen waa la taabsiiyey maalkii ay ku soo baxeen iyo wixii rag ay ku soo baxeen malaayiin mujaahidiinta gacantooda ku maqan yihin haddii haddana gaalada ay dhaheen annaga xarakada lama dagaali karno dhaqaalihiina wuu naga yaraaday kuwana waxaawaay waa kuwii soo baxrimiyeene ayuuna ka daba socdaan insha allah hagaag su-aasha toddobaadkan waxa ay tahay sidee looga maarmi karaa sunta beeraha oo maxaa bedeli karaa qaabkeena loo gaari karaa isku filnaansho dhanka wax soo saarka beeraha ah dhegaysta jawaabta su'aashaasi waxaa si toos ah noogu soo gudbin kartaa adigoo adeegsanaya watsap lambarka eber eber labaatan iyo shan labo lixdan iyo kow lix toddoba toddobo toddoba toddoba eber afar ama sidoo kale waxaad naga soo wici kartaa oo jawaabta oo qoraal ama cod ah noogu soo hagaajin kartaa hormuud nambar eber dhexan lix toddoba toddobo toddoba toddoba eber afar mar kale ayaan ku celinayaa eber dhexan lix toddoba toddobo toddoba toddobo eber afar